dhalinyarada ku nool magaalada jawila gobolka hiiraan ayaa xilligan la daala dhacaya shaqo la-aan baasan oo soo food saartay iyo inaysan haysan garoomo kubadda cagta oo isku madadaaliyaan dhalinyaradan oo u badan kuwo waxbartay ayaa shaqo ku waaya cilmiga ay ka barteen jaamacadaha iyo iskuullada taas oo horseeday in goobaha shaaha ay isku madadaaliyaan si aysan u tahriibin gudoomiyaha ururka dhalinyarada magaalada jawila gobolka hiiraan liibaan cabdulaahi cumar oo ugu warramay redio beello ayaa ku baaqay in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada daroofo badan ayaa haysta maaragtay dhalinyarada ku nool degmadan runtii oo ay ka mid yihiin dhanyow kala duwan marka laga fiiriyo sida kubadda koleyga oo kaleeto oo aan maanta maaragtay xaadir meesha ku ahayn sports agabka oo kaleeto maaragtay tiimanka uma dhammaystirna garooman oo kaleeto way u baahan yihiin runtii baahida oo dhalinyaradu aad ay u badan tahay wax lasoo koobi kara maahan marka in wax laga qabto waa rajaynaynaa mar walba waayahay marka kuwaas laga soo tago duruufaha kale dhalinyarada haysta maxaa ka mid a dhinaca shaqo abuurka oo kale ama xirfadaha gacanta oo kale ha noqoto wallaahi duruufo badan way jiraan dhanka sportiska oo kaleeto hadda ka hadlay dhanka kale shaqo kale marka laga hadlo maaragtay shaqooyinka markii la yidhaaho kaleeto dhalinyaradu ma haystaan waxaan ogsoonahay dhalinyaradu inay yihiin bayska oo meesha ugu muhiimsan marka maaragtay laga hadlayo dibdhiska waddanka waxaad moodaa marka in dhalinyaradii ay gaab ku jiraan oo shaqooyin fara badan aysan hayn wax shaqo haystaana maaragtay aysan jirin marka taasna ayadana waa baahi baahi kale oo aad u weyn oo dhalinyarada haysata marka way jiraan baahiyuhu laakiin way sii kala badan yihiin maaragtay waxay sii kala leeyihiin noocyo kala duwanay ka leeyihiin waayahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ha noqoto federaalka ama tan hirshabelle ha noqoto maxaad ugu baaqi lahayd waxaan ugu baaqi lahaa inay dhalinyarada ku nool degmada jawiil ee maaragtay ilgooniya kusoo fiiriyaan mar uuna ay maaragtay inay fangareeyaan ay waqtigooda maaragtay ina siiyaan waxaan rajaynaynaa in maaragtay codsi kastoo anaga aan dirsano inay maaragtay naga caawiyaan dhinacyo kala duwan inay naga caawiyaan sida garoomada kaleeto shaqa abuurka sboortiskii inay dhan walba ay ka qayb qaataan ama inay garoomo noo dhisaan ama inay koonsidii iyo waxaasoo dhan ama agabkii tiimka uu ku tababaran lahaa inay inaan maaragtay ka helno ayaan rajaynayna hadduu ilaa yiraahdo wallaahi intii karaamkeenna ah iyo intaan awoodno maaragtay dhallinyarada u qabanaa inaan maaragtay mar walba aan u qabanno wax walba annagu aan awoodno sida inaan maaragtay ku tirtirgelina inay degmadan ay ka shaqeeyaan inay bilicdeeda soo celiyaan oo kaleeto inaan mararka qaar geeda abuuran oo kaleeto oo maaragtay aan ognahay muhiimadda ay leedahay in dhirta la talaalo ama dhiraynta oo kaleeto marka maamulkan marka la yidhahdana aadaan maaragtay isku xirannahay oo waqti gooniyahan qaadanaa sidii aan u taageeri lahayn dhallinyaradan iyo mar walba wax walba oo ka jira inaan qabsana rajeynna maamulka magaalada jagwiilkan gobolka hiiraan dowladda federaalka ama maamulka hirshabelle ayaa looga fadhiyaa in dhallinyaradan ay u abuuraan fursado shaqo iyo gooba ay isku madadaaliyaan sida garoomo kubadda cagta oo hadda baahi weyn ay u qabaan dhallinyarada magaalada jagwiilla